xoololeyda ka nool dhulka miyiga ee kiyaala degmada aadan yabaaliyo ku cawadahay biyara haysatiyo iyo hoolasho kureed markii ceelkii biyoyo ku hela jareen usub biyaraay bilooginka dambeey dadka xoololeyda iyo sheegay ceelbiyuudkii kan ku horeeyay inisaas haatow usabiilug waay taasayti oo sababaasa in matoorka biyo hasaarow ee ceelka saaran koronto ka filan anhelaana maadaama usa soolarka shaqeeyow qaar kumida dadka deegaankiya sheegeen in helowka biyoyo ka dhibanyin meele ceelal haysdanyoandareerayaan muddo ku badan afar sacdood iyo dheeraada waybayo maamulka hirshabelle iyo dowlada soomaaliya yoanka baaqana ini landayca tira lamada ceeloo degmada aadan yabaaliyalata meeshaan saddex saaca loo socda ceelkan saddex saaca uga soo aroornaa biyihiisuna waa nugu yaryihiin marmar ceel kale uga orornaa in biyihiis nagu yaraadaan ba naga goy marka ceel kalena waa ku yaalina macnaha waxaa tabartiyaa nugu liidata raacadaba tabartiyaa ku liidata inay ku samaysan lahaayeen marmar waxaa dhacda waa goyaa ayaana lagu oonaadaa markii lagu ogonaado kabacdina uun iyo uun maaragtay sheeg ee iyo uun laysku noqdo dad muslima noo kaalmeeyaan haddii ilahay aan aan ku xiranaa dhibab nogula sameeya marka biyuus waa yar yihiin haddii maaragtay ummaddu noo samay hayso iyo sheeg islaamkaas noo samay hayo ceelal ceel kaleeto waa u baahanna haa walaal waa sax meeshan waxaa loogu soo orooraa saddex saac ilaa muddo gaarayso afar saac waxaa la yidhaha meeshan ceel soolar waa kana waa taagannahay qoraxduu ku shaqeeyaa marka oo ay hugaanta ay jirto biyo fiican xataa ma lahan waa lagu lugoa aniga xataa waxaa ka mid ahay dadka soo aroora soona afar saac ilaa shan saac u socda beledka soo socda ceelka biyo fiican ma lahan halkan aan hadda taaganahay waa kaxda ceelka biyuhu waa waxay ka mid yihiin nolosha bini'aadamka haddaysan meeshaani biyo lahayn in cid ku noolaamayso meelaan biyo lahayn aadan yabaal waxaan hadda jooga waa geel iyo dadkii soo dhaanshay waxaa laga yaabaa afar saacadood shan saacadood dad geel soo dhaaminayo oo soo fuliyey in ay joogaan haddana biyo la-aanay ugu imaanayaan haddii qof soo socota afar saacadood oo soo fuliyey haddana biyihii ay cariir yihiin waa dhibaato kadarna magaalada caawa hal saac haddii la gaaro wax biyaa male iyadoo hal saac biyo aansan la helayn ee haddana biyihii qaraar yihiin baaqa aan uga dirayno waxaa waaye in biyaha noola soo kordhiyo oo noogula noqo oo biyo fiican ka helno oo ninka la yidhaaho meeshaan aanan kusoo lugoyn oo biyo fiican la siiyo waxaan u baahannahay ugana baahannahay dowladda federaalka soomaaliya inay u keento reer aadayaba ceel weliba si deg dega ula soo gaaraan waxaan hadda taagannahay waa ceelka degmada aadayaba ceelka degmada aadan yabaal iyo ee kankeliya iyo haysdan dadka magaalada iyo xoololeyda ka dhaqan deegaanada hooseeda degmada aadan yabaal ee maamulka hirshabeelle